waxaan kaloo rabaa in aan ka shaafiyo dadka waxyaa laba arrin oo soo noqotay yaa gacanta ku haya laba shan labo yaa ku gacanta ku haya domainka dot s o sharciga wuxuu leeyahay waa hanti qaran hay-adda oo la abuuri doona ayaan maamuleysa gacanta ku haysa hay-addaasna waxay hoos imaaneysaa wasaaradda hay-adda marka lee way madax banaan tahay fulinteeda howl fulinteeda ay u madax banaan tahay laakiin policyga ama siyaasadda ay ku shaqeynayso waa tan dawladda wasaaradda ayaana dejinaysa laba shan labo jaban ma yaallo laba shan labo meel kale ma yaallo laba shan laba shirkadaha ayaa gacanta ku haya laba shan laba shirkadaha ayaa gacanta ku haya ayaga qolo kastaba number ayay gadaal ugu xireen numberadaas ayaga maaratay maareeya marka laba shan laba shirkadaha kala duwan ayaa gacanta ku haya qaarkood awood aan ku joojinana ma qabno sharciyad aan ku joojina ma qabno laba shan labo thailand laga isticmaala philipina laga isticmaala waxayna u baahan tahay in waxyaabaha keeni kara in sharcigan la meel mariyo si deg deg a si waxyaabahaas loo joojiyo oo gacanta dawladdan saacad kasta iyo maalin kasta oo dib nooga dhacdo waxaa mas-uuliyaddaas qaadayna intaynan xukuumadda iyo baarlamaankaba sababto haddii maanta sharcigan aan hergelino marka walaalayaal waxaan qabaa yaan siikada laysku turturna ha la fiiriyo tan guud sharcigaana ma aha sharci maalin kasta waxbaa laga bedeli karaa waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood maanta inaan loo bisleen oo aan loo bislaanin nagu adag tahay laakiin sanad kadib ama laba sanad kadib in loo bislaado adinkaa bedeli karo waxaa lasoo jeedinaa amendment ama maaragtay kudarid ama ka dhimid halkaana la keenaa qodobkaas ayaa lagu dara waana ka fududa marka aan dhisano haykalkii oo maaragtay oo aan beri wax ku dari karna laakiin aan fiirina dhibaatada danta haysid ummadda soomaaliyeed